بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waa darsigii toddobaad ee kitaabkii safiinatu annajaah lishaykhi saalim ibni cabdillaah ibni sumayr alxadrami raximah اllahu tacaala wanafacanaa bicilmihi wuxuu ka bilaabmayaa qowlka uu musanifku leeyahay faslun shuruuطu jamci الtaqdiimi arbacatn البداءة بالأولى ونية الجمع فيها والموالاة بينهما ودوام العذر waxaa musanifku raxmat ullaahi calayhi halkan uu kaga waramaya haddii cudurdaar jiro ama cudurdaaro gaarhi haddii ay jiraan waxa bannaan in salaada la jamciyo oo duhur iyo casarna isku wakti la tukado maqrib iyo cishaa'ina isku wakti la tukado waa haddii safar lagu jiro iyo haddii roob jiro duhur iyo casarna mar baa la wada tukan karaa maqrib iyo cishaa'ina isku mar baa la tukan karaa laba qaabba way u dhici kartaayo intii dambaysay lasoo horreysiiyo oo ta kale wakhtigeedii la keeno jamcu taqdiim baa la yidhaahda casarkaa lasoo horreysiino markii duhurka la tukado wakhtigiisii ayuunbaa casarkiina laga dabageyn oo wakhtigii duhurka ayuunbaa labadiiba la wada tukani taasi waxay noqonaysaa jamcu taqdiim waxaa kale oo jiraya jamcu taakhiiro intii horeysay aan wakhtigeedii la tukanba in la dib dhigo oo tii kale wakhtigeedii markuu soo galay uun labadiiba la wada tukado taana waxaa la yidhaahdaa jamcu taakhiir baa la yidhaahdaa cudurdaarka sababaana waa ama safar ama matar iyo roob xanuun kale culamada qaarkood baa sheegay wuxuu yidhi haddaba labadaa jamc jamcu taqdiimka iyo jamcu taakhiirka mid waliba shuruud buu leeyahay qeybtan wuxuu inoogaga warramayaa mafasalkani jamcu taqdiimka shuruuddiisii buu inagaga wa inooga warramaya marka wuxuu yidhi shuruuطu jamci الtaqdiimi soo horreysiinta ama jamcu taqdiimka shuruuddiisu arbacatun waa afar shardi ee afartaa qabso kow albudaa'atu biاluulaa in salaa labada salaadood tii horreysay waa tii wakhtiga lahayde in horta iyadii lagu bilaabo maqrib iyo cishaai baad jamcinaysay waa inaad maqribkii horreysiiso duhur iyo casar baad jamcinaysay waa inaad duhurkii horreysiiso haddaad casar iyo maqrib jamcinaysa ka waran teed horreysiinaysaa ya kuwaasi layskuma daro casar iyo maqrib lama jamcin karo cishaa iyo subaxna iyagana lama jamcin karo wixii la jamcin karaa waa duhur iyo casar labada waa laysku qaban karaa maqrib iyo cishaayna waa laysku qaban karaa haddaba tii horreysay inaad ku bilowdo yaa waajiba haddii jamcu yahay jamcu taqdiim laba waniyat اljamci fiihaa waxaa kale oo shardiga inaad niyooto inaad salaadaha jamcinayso oo haddii maqrib ay tahay aada cishaa'igii la jamcinayso hadday duhur tahayna aada niyooto inaad casarkii la jamcinayso fiihaa fi اluulaa waa salaada hore maqribkii adoo ku jira ama aan maaragtay markaad gelaysayba ama intii aad ku dhex jirtay aanad weli ka bixin waa inaad niyeyso inaad cishaa'igiina ku darayso haddii roobku sii socdo maalan marka maxaa la diidayaa adigoon niyatuljamciba maskaxda kaaga jirin ama aan go-aansana ka maaragtay ku taradudaya miyaad jamcisaa mise waad iska daysaa haddaad ka baxdo maqribkii ood assalaamu calaykum tidhaahdid waa khalaas jamci ma jirin marka maxaa la doonayaa inay dadku sii niyeeyaan maalan roobkii baa da-aya maqribkii baad gashay roobkuna wuu da-ayey niyada ku qabso hadduu roobku sii socdo cishaa'igana waan ku darayaa oo de jamaacaduna markaa waxa wey jamacna aan helo ila jamac la-aan kuma dari kartid markii roob ay tahay laakiin adigoo iska baraad la oo aan waxba niyoonin haddaad maqribkii ka baxdo cishaa'igana waqtigiisii baa lagaa doonay waniyat اljamci fiiha in jamac la niyoodo fiiha ay fi اluulaa intaan salaadii hore laga bixin wey wاlmuwaalaatu baynahumaa waxaa kale oo shardiga in labadii salaadood la xidhiidhiyo markii maqribkii la tukaday isla markiiba waa in cishaayigiina laga dabageeyo laakiin haddii waxoogaa la yar joog joogay lagama dabageyn kara marka musaafir baad ahayd maqribkii baad tukatay waxoogaa baad yar fadhiday waad iska yar sheekaysatay maqribkii on weli waktigiisa bixin baad tihi cishaayigiina jamcu taqdiim iyaanu raacinaya ma soconayso waa inaad mar haddaad kala saartay labadii salaadood waa inaad waktigeedii tukataa sida asalka ah waxbay de culammadu yidhaahdaan waxaa loogu talagalay salaadan qofkii socday ee musaafirka ahaa marka waa loo fududaynaya halkuu laba jeer istaagi lahaa iyaa waxaa looga dhigay inu hal mar un istaago oo uu labadii salaadood israaciyo laakiin haddaad laba jeer istaagayso dee salaad walba waktigeeda u joogso marka idan muwaalaadkii labadii salaad in la xidhiidhiyo oo faasil aanu jirin ayaa shardiga wa dawaamu اlcudri cudurdaarkii waa inuu sii jiro cudurdaarkii waa inuu sii jiro cudurdaarkii ama roob buu noqonayaa baynu nidhi ama safar buu noqonayaa safar hadduu yahay dee markaa ta hore bilaabaysay waa inaad musaafir ka ahayd ilaa aad ta dambe gelaysayna waa inuu safarkaasi jiray sharaxan naylurajaaga iyo kuwo kale laga yaaba inaad ku arki kartaan arrin sidaa yar khilaafsan laakiin sida madhabku yahay waa sidaa waa inaad musaafir ahayd salaada hore markaad bilaabaysay ilaa aad ta kala xidhanaysayna waa inuu safarkaasi jiray soo garan mayse markii aad tii labaad gashay haddii aad safarkii ka joogsatay oo ama diyaaradaha kula soo fadhiisato haddii aanad qiblada ka jeedjeedsani wey diyarada dad qiblad diyaaraday wareegeysanayso kalba qiblada ka jeedsanayso dee faralkii markaa sidaa lagu tukan kari maayo sidaa ku gudi maayo laakiin haddaad ka gaadhsiin karaysa inta ay maaragtay qiblada adigoo ujeedo aanay kaala lexleexanayni uunbaad ku dul tukan karaysa oy salaaddii kaa gudaysa doontiina waa saas oo kale amaba se diyaarad iyo doon midna maad saarayne niyadaadii baa isbeddeshay oo markaad salaaddii labaad xidhatay adigoo musaafir ahaa iyuunbaa waxaabad niyeysay halkan iska deg waxba safar ba ha sii wadine iska joogso halkaagin ku nagow ama iskaba degba halkan safarkii maxaa ku dhacay wuu go-ay salaaddii labaadeed soo qadintayna waad gashay kaama buraysa bay leeyihin culamada iska dhamaysa salaadan waanay ku asaxday iska seexo oo salaada kusii xigta taa maarata soo qadintay kusii xigta u toos laakiin salaadaasi saasay kaaga gudday waxaa la mid ah dadka qaarkood waxa ku dhacay iyagoo salaaddii soo jamciyey duhur iyo casarba soo jamciyey ayuu wuxuu magaaladii soo gelayaa goorma salaaddii duhura weli joogta wuu seexanaya markuu seexdo haddana soo casar baa la aadimaya muxuu samaynayaa hadduu jamc la soo tukado dee waa khayr oo waa salaaddu soo celiyey bay noqonaysaa laakiin wax ku waajibay ma jiro maxaa yeelay dawaamu اlcudri waa ilaa waqti اlxraam bاthaaniya bilowgii hore waa inuu jiray markii tii hore aada xidhanaysay safar hadduu ahaa waa inuu joogto ahaa ilaa aad tii labaad gelaysay wixii taa ka dambeeya waxba nagama gelin roob hadduu ahaa roobkii adigu ma maamulaysid ilaahay baa subxaanahu wa tacaala maamulaya safarkaaga waa ikhtiyaarkaago adigaa maamulanayay laakiin roobka ilaahay baa subxaanahu wa tacaala haya haddaba isaga saddex meelood un baa laga eegi inta udhaxaysa la eegi maayo saddex meelood ayuunbaa laga eegay tii hore markii la xidhanayay waa inuu jiray sidii safarkuwa u jirayay markaad tii hore xidhanaysay maqribkii markaad xidhanaysay waa in roobku jiray markaad ka baxdayna waa inuu jiray intii u dhaxaysay ka bixitaanka iyo xidhashada lama eegayo bay yidhahdeen culammadu waayo dee roobkii u da-ayaa haddana u go-ayaa haddana u da-ayaa u tiixayaa xoogaa buu soconaya haddana uu go-ayaa haddana uu soo noqonaya oo safarkii la mid maaha marka markii aad xidhanaysay iyo markaad ka baxaysay assalaamu calaykum aada lahayd iyo halkaa laga bilaabo ilaa intaa talabaad xidhanayso ilaa haddii kale niyadii baa meesha ka baxaysa markaa talabaad ta koowaad ka baxday assalaamu calaykum lahayd waa inuu roobku jiray ilaa aad talabaad xidhanaysayna waa inuu jiray markaad tii labaad xidhatay isagoo roobkii jira hadduu doono ha go-o salaadaada oo dhamaysanaysa laakiin hadduu go-o roobkiiba assalaamu calaykum markii aad lahayd wa u go-naaba saasoo roobba ma jiro dee niyadii aada niyeysteen hadduu roobku sii socdo waan jamcinayaabaa meesha ka baxday roobkii maba socdoba markaa labadii salaadood way kala go-een labadii salaadood way kala go-een sidoo kale markaad assalaamu calaykum lahayd hadduu jiray laakiin adigoo tii gal isla labaad uu go-ay de maxaad salaad labaad ku gashaa cudurdaarkiiba ma jiro salaadani si ay u xidhanto waa inuu cudurdaarkii jiro haddii kale dee ma xidh mayso salaad la iska soo qadimo cudurdaar la-aan bay noqonaysa iyada haddaba roobkii waxaa laga eegayaa saddexdaa meelood baa laga eegayaa roobku bilowgii waa inuu jiray waa inuu jiray markaynu leenahay waa inuu cirka daruuro iyo roobnaa iyo meelo kale waa inuu ka da-yey maaha halkanaad ku tukanayso waa inuu ka da-yey marka aada baa loo tasaahulaa baa la yidhi oo xoogaaba haddii la dareemo waa israaciyaan masaajidada qaarkood baa la sheegaya oo cudurdaar cusub baaba lagu soo kordhiyo oo kooraankaa go-ay leerkaa go-ay way iska jamciyeen baa la yidhi warma soo noqnoqon karna madowgan iyagoo markaa ceshaayi ku jiro leerka haddana soo dhacay marka waa de waa wareer wey waa waa fiqixumo wey bal waa talaacub de waa maaragtay dad aan fuqaha ahayn oo aan culamo ahayn baa say doonaan yeelay say doonaan yeelaya markaa sax ma aha labadaa cudurdaar weeyi xanuunka roobka iyo safarka xanuunkana hadal baa ku jira wuxuu yidhi wa dawaamu lcudri marka cudurdaarkii waa inuu isaguna uu sii jiray faslun shuruuطu jamci taakhiiri inaan jamcu taakhiirka salaaddii la dib dhigayey iyadana shuruuddeedu waa laba un kow niyatu taakhiiri inaad niyooto dibdhig waqad baqiya walxaal qad baqiya iyadoo uu ka harhsan yahay min waqti اluulaa tii hore waqtigeedii maa yasacuhaa wax ku filan shardiga koobaad qofkii dibdhig doonayey iyo qofkii salaadu dhaaftay inay kala soocmaan baa la doonayay qofkii salaadu dhaaftay ay qallo ka noqotay iyo qofkii dibdhig ku talagalay ee jaamica ahaa ee jamciga samaynayey maxay ku kala duwan yihiin niyaday ku kala duwan yihiin kii iska seexday ee soo toosay waktigii oo baxay ma jamcu taakhiir ba may kii ilaawey ee xasuustay un waktigii casaroo la joogo unbuu duhurkii xasuustay ma jamcu taakhiir buu sameyn odhanaynaa may kii ogaanba uga tegey iska dhayalsaday salaada ee deetana haddana waktigii casarkii toobad keenay ma jamcu taakhiir buu noqonaya maxay ku kala duwan yihiin kaa iyo iyo kan jamcu taakhiirka samaynaya niyadu bay ku kala duwan yihiin markaa si wixii jamci u noqdo maxaa lagaa doonayaa salaadii hore oo waktigeedu joogo oo in ku filani harhsan tahay inaad niyooto inaad jamcu taakhiir ku tala gasho oo ku talagal lagaa helo ku talagal waa in lagaa helo salaadiiyo waktigeedu joogo oo weliba waxa joogaa wax ku filan uu yahay haddii kale waa dembaabaysaa haddii aanad cudurdaar kale oo ilow iyo hurdo iyo aanad lahayn niyatu taakhiiri weeyaan shardiga koobaad inuu qofku niyeeyo dibdhig waqad baqiya walxaal qad baqiya iyadoo uu ka harhsan yahay min waqti اlأuulaa salaadii hore ee dib loo dhigayay la riixayay waktigeedii maa yasacuhaa wax ku filan iyadoo u dhimay shardiga labaad wa dawaamu اlcudri iyada lafteedana cudurdaarkii waa inuu sii jiro ilaa tamaami الthaaniyati ilaa iyo tii kale ay dhammaystirmayso jamcu taakhiirka safarkuun baale roobku ma laha ya jamcu taakhiir male roob maxaan u lahayn inagii nin roobka adigu ma maamushid yaa kugu yidhi wuu sii jiraya ilaa waktiga takale la gaadhayo markaa roobku isagu ma laha jamcu taakhiir waxaa yeelanaya un jamcu taakhiir safarkii haddaba waa in cudurdaarkii oo safarkii ahaa uu sii jiro ilaa waktigii tii hore baxayey kow haddaad magaalada cidhifkaa ka soo gasho magaaladaadii ilan safarku safarku waa intaad magaalada ka baxsan tahay magaaladaadii aada deganayd ama aada muddo joogaysay waa intaad ka baxsan tahay haddaad dhinacba ka soo gasho ma tihid musaafir ma tihid markaa salaadii aada dibdhig islahayd ee duhurkii haddii waktigeediioo wax ka dhiman yihiin haba yaraadee aada magaaladii soo gasho jamcu taakhiir baa niyeysnaa miyay soconaysaa may bartaa gaadhiga kaga deg haddaad ka baqanayso waktigu inuu baxo waktigu inuu baxo haddaad ka baqanayso bartaasaad kaga degaysaa oo salaadaad waktigeeda la gaadhaysa haddii kale magaalada ha soo gelina meelaha ku hako kol haddaad soo gasho safarkii baa kaa dhammaaday safarkii oo kaa dhammaadayna salaada inaad waktigeeda ka saarta lagu ogolaan maayo haddii haddaba safarkii sii jiray ilaa intii waktiga salaadu baxayey waktigii salaadu wuu baxay casarkii baa la soo galay weli musaafir baa tahay salaaddii baad bilowday markaa duhurkii baad tukatay kolkaa duhurkii tukatay iyaad haddana casarkii xidhatay casarkii markaad dhexda kaga jirto ayuunbaad niyootay inaad halkan iska deganaato maxaa ku dhacay safarkii uu kala go-ay safarkii baa kaa kala go-ay culammadu waxay dhaheen salaadaadi waa caadi tii horena waa caadi duhurkii casarkiina waa caadi laakiin magacaa isbedelaya bay yidhaahdeeno duhurkii meeshii jamcu taakhiir ma jiray yidhaahdeen ee duhurkii qalluu isu bedelay salaadaad qallaysay buu noqday markaa waxaa ku jirta arrin daqiiqaho inoo iman doonta maxaa markaa ka ratibmaya kutubta kale inoogu iman doonta haddii ilaha yidhaahdo aynu ku faahfaahin doonto magacuunbaa isbedelaya oo halkii ay salaaddu ka ahayd salaad lala jamciyey salaaddii ka dambaysay oo ada ah ayuunbay waxay noqonaysaa qallay noqonaysaa waa goorma waa marka waktigeedii uu baxay iyadood weli musaafir tahay laakiin safarkii uu kaa dhammaaday adigoon labadii salaadood wada tukan laakiin haddaad labadiiba tukato oo markaa kadib safarku kaa dhammaado waxay noqonayaan labaduba salaad markaa adaa oo waqtigeedii sidiisa loo tukaday marka maadaama oo tan dambe ay matbuuco ahayd maanta ta hore waa marti salaadii hore duhur waxay marti u tahay salaadii casar oo waqtigeedii ay joogtay marka haddii salaadii casar intii aanad ka bixinba uu cudurdaarkii meesha ka baxay ma xambaaran karta baa la yidhi salaadaa hore ma soo qaadan karayso markaa waxay noqonaysaa qallay isu bedelaysaa aanad laakiin ku dambaabin wa dawaamu lcudri cudurdaarkii inuu sii jiro ilaa tamaami athaaniyati ilaa iyo inta ay ka dhammaanayso salaadii labaad faslun shuruudu lqasri sabcatun salaadda inaad gaabiso ayaynu halkana ka warramayna qasrigu isaguna sabab buu leeyahay sababtiisu waa maxay aلsafaru faqaط biاtifaaqi almadaahib madaahibtu waxay isla wada waafaqsan yihiin tan salaad la gaabiyaa waa goor safar lagu jiro uun waan xanuunsanayaa salaadda waan gaabinayaa ka waran may roob baa jiro salaaddii waa la gaabinaya qasri baa i xidhan bay somaalidu markay jamca ka hadlayaan bay soomaalida qasri baa i xidhan markay labada salaad isu geynayaan ayay waxay ku odhanayaan qasri baa i xidhan kaa qasri lama laba salaad isu geynaya maxaa la idhahdaa jamci baa qasrigu waa in salaaddii afartan ragcadood ahayd laga dhigo laba ragcadood marka iyada sababteedu waa maxay waa safarka oo keliya wax kale salaad looma gaabiyo qolo afarta madaab ka baxsan aduu culammadii salafkii qaybo ka mida afraad ka mida ayaa waxay yidhahdeen may haddii cabsi jirtana waa la gaabin karaa salaadoo ragcad baabay iska noqonaysa gebigeedii laakiin dee qowlkaasi waa qowl mahjuuraho ahlulcilmigu ay ka tegeen oon la qaadanin salaad wixii loo gaabiyaa waa safarko keliya haddaba kolkaad gaabinayso shuruuط اqصr sabcaة toddoba shardi baa meeshaa yaala o an yakuuna safaruhu marxalatayni safarku waa inuu dheer yahay safar aan dheerayn loo gaabin maayo salaada safarka dheeri waakee waa markuu marxalatayn gaadho sida ibnu cumar iyo ibn cabaas radi allahu tacaala canhuma ay sheegeen marxalataynku waa laba maalin socod laba maalin gaadiidkii dee waagaa la fuuli jiray ee geela ahaa masaafada ay laba maalmood markay socdaan ee dadkii musaafiriinta ay ku soconayaan iyadoo saacadihi ay nasanayaan laga jarayo inta ay goyn karaan baa waxaa la yidhaahdaa maalin intay gooyaanba waxaa la yidhaha marxalad markaa marxalatayn waa laba maalin inta ay ku jaraan markaa maalintii dee wixii la soconayaa taqriiban waa ilaa shan saacadood iyo badh ama lix saacadood inta maalintii la soconaya adu waxay noqon kartaa afwan gelinka hore waa shan saacadood gelinka dambena aduu ilaa laba saacadood ama saddex saacadood bay noqonaysaa marka waxay isku noqonaysaa ilaa ugu badnaan sideed saacadood buu qofku maalintii soconaya qofkii dee geelow maaragtay saaraa iyadoo weliba alaabtaadii kuugu raran tahay baa waxa ugu badan oo laga yaabo inuu saacaddii inta badan uu jaraana waa ilaa shan kilomitr ayuu saacaddii jaray markaa shan sideed ku dhufo maxay noqonaysaa ya afartan kilomitr weeyi marxaladdu haddaba marxaladdu waa afartan kilomitr labadii marxaladoodna maxay noqonayaan sideetan safar hadda wax lagu gaabiyaa waa sideetan kilomitr iyo wixii ka agdhow siddeetanka halkee laga soo tirinayaa magaaladaad ka baxaysay koonaheeda iyo taad u socota koonaheeda waa ina intaa isu jiraan siddeetan ama wax ka agdhow ilaa shan iyo toddobaatan oo kale waa iska maqbuul meelihii culammadu ay sheegeenna waa intaasaa u jirta iminka madiine iyo maka oo kale dulxulayfe iyo maka bay culammadu sheegeen inta udhexeeya waxay yidhahdaan waa toban marxaladood iminka haddaad saarto ad eegto intay makiya madiina isku jiraan waa afar boqol oo kilomitr wax yar baa laga yaaba toban kilomitr ama waxnaas inay dhinaca u dhaafaan markaa kilo markaa marxaladdii ay kusoo fadhiisatay ya markay tobankii marxaladood afar boqol noqdeen marxaladdii maxay noqonaysaa de waa afartankii aanu qiyaasnay bay noqonaysa waxay sheegeen cusfaan waxay yidhahdeen waa laba marxalood bay maka u jirtaa iminka haddaad boodharka eegto iyadoo weliba de magaaladu soo durugtay shan iyo toddobaatan kilomitir weey waa meelihii ibnu cabaas uu ku qiyaasay qofka cusfaan u safra ama daa'if u safra ayaa salaada gaabinaya markuu lahaa daa'ifna waa saas oo kale iyaduna laba marxalood bay maka u jirta waa siddeetanka kilomitir markaa siddeetan iyo wixii ka agdhow ayaa salaada lagu gaabiyaa wixii ka sokeeya salaad laguma gaabiyo toban kilomitir labaatan kilomitir iska ciyaar bay taasi iska noqonaysa axaadiista sheegaysa nebigu markuu saddex mayl baxo ayuu salaada gaabin jiray si qaldan baa loo fahmeyey ma aha nebigu hadduu saddex mayl ka soo noqon ayuu salaada gaabinayey maaha ee markuu magaalada ka baxay saddex mayl uu sii socdo halkaasuu qasrigu ka bilaabayey weeyaan ee maaha in safarka dhama labama og lamama garanaya safar nebigu uu saddex mayl intuu socday maarata la ka soo noqo kaasi dee safar ma noqonaya muxuu noqonaya maxaa baa la soo guranayay saddex mayl qofka intuu magaalada ka bacdana soo noqday marka safarada nebigu calayhi salaatu wasalaam ama xaj bay ahaayeen ama ama jihaad iyo ghaswi bay ahaayeen marka saddex mayl waa afar kilo shan kilomitr miyay noqonayaan wax noocaas dee dagaal intaa loogu baxay iyo muxuu ahaaye may jirin ee waxa weeye markuu nebigu saddex mayl ka baxo waa qisadii maalan xajkiisii oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu xajkii u baxay dulxulayfe ayuu ku gaabiyey dulxulayfe haddaad eegtay intay madiine u jirtay waagaa saddex mayl bay u jirtay markaa saxaabigu wuxuu ka warramayaa halkii uu ku arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga oo ku qasirinaya salaada duhurkiibuu madiine kusii tukaday afar ragcadood buu tukaday casarkii dulxulayfe ayuu marayey wuxuu tukaday laba ragcadood dulxulayfe madiine intay u jirtaa waa saddex mayl saas wey marka safarku waa inuu dheer yahay laba marxaladoodna uu yahay wa an yakuuna mubaaxan safarku waa inuu xalaal yahay safar aan xalaalba ahayn oo aan laguuba ogolayn oo xaaraana ku banaysan maysid inaad salaaddii wax ka tagto rukso ma laha kaasi safarku waa inuu safar xalaalaya ugu yaraan haddaanu daacaba ahayn oo xaj iyo cumro iyo jihaad haddii aanu ahayn على الأقل wax banaan waa inuu yahay ganacsi iyo wax xalaal waa inaad u socoto laakiin xumaan soo sameey qof u socda ama dayday iyo jidgooyo nin u socda in la yiraahdo mar hadaad safar ku jirto salaadiina waad gaabinaysaa de waaba mukaafo abaal marin waa loo abaal guday ninka ninkii maaratay umada jidgooyada u sameeyay baaba abaal gud lagu siiyay marka dhibaatadii uu geysanayay bay noqonaysaa ka safarkii aan xaaraanta ahaa ruqsad lagu ma lagu ma helo والعلم بجواز القصر qofku inuu aqoon u leeyahay uu la socdo uu ogsoon yahay in markuu qofku musaafir kan yahay inuu salaada gaabiya ay banaan tahay laakiin mid kaba jaahilo aan ogeynba in wax qasri la yidhaah uu jiro hadduu salaadii iska musaafir baha noqdee hadduu iska gaabiyo laba iska tukado de muxuu noqonayaa qof mutalaaciba soo maa qof salaaddii ku ciyaaray buu noqonayaa kaasi ilan wax aanu ogeyn inay banaan tahay buu sameeyey salaadan inay afar tahay buu ogaa in musaafirku laba inuu ka dhiga uu xaq u leeyahayna mabuu ogeyn wuu ka dhigay uun la odhan maayo kolka horeba saasay ku ahayda waa kuu caadi la odhan maayo wa niyatu lqasri cinda alixraam inaad niyooto qasrigi iyo salaaddii inaad gaabinayso markaad xidhanaysay markaad salaadda xidhanaysay waa inaad kuu niyey aada niyeysnayd inaad salaadan gaabinayso lakin haddaanay niyadu jirin adigoo islowsan salaadii duhur allahu akbar aad tidhi kadibna haa aan gaabiyo ay niyada kaaga soo dhacday maya kol haddaad salaaddii gashay sideedii caadigii iyay noqonaysaayo dee salaadda caadigii way dhammaystirnayd tii dhamaystirnayd baa lagaa doonay wa niyat lqasri inaad niyooto inaad salaadan gaabinayso cinda alixraami markaad xidhanaysay wa an takuuna asalaatu rubaaciyatan waa inay salaada la gaabinaya tahay salaad markeeda hore ahayd afar ragcadood ama tii labada ragcadood ahayd gaabin male tii saddexda ragcadood waa maqribkii gaabin male salaad afar ragcadood ahayd ayuunbaa la gaabiyaayo laba ragcadood laga dhigaa wa dawaamu safari ilaa tamaamiha waxaa kale oo shardiya in safarkii uu sii jiro ilaa intay salaaddu dhammaanayso oo haddaad adoo dhexdeed kaga jira qasri baabad niyootay musaafirna waad ahayd dhexda markaad ku jirto baad niyootay halkan iska deg ama waxbaba ha maaragtay waxa weeyaan safarkaaga ha sii wadina bartaa ku ekee iqaamaad niyootay safarkii baa cudurdaarkiiba meesha ka baxay maxaa lagaa doonayaa salaaddii aad dhamaystirtaa lagaa doonaya laakiin markaad dhammaystay salaaddii assalaamu calaykum waraxmat ullah la yidhi aada tidhi uun haddaad nin halkaa ka aragtay deetana aada go-aansatay inaad halkan iska degto ama aada toban cisho joogto ama aada toddobaad joogto ama afar cisho iyo wixii ka badan weeyaane aada niyootay inaad halkan ku nagaato waxaa lagu leeyahay safarkaagii waad kala goysay wixii dambe ma qasrinaysid laakiin tani way dhammaato markay dhammaatay kadib baad safarka goysay iyadu way kuu dhan tahay tani markay dhammaateed assalaamu calaykum tidhi kadib baad salaada ayaad safarka goysay tani markaa saasay ku dhammaystiran tahay laakiin wixii dambe iyuunbaad dhammaystiraysaa wa anlaa yaqtadiya inaanu ku xidhanin bimutimin qof salaada dhammaystirayey fii juzin min salaatihi wax salaadiisii ka mid a dad masaajidka timid oo musaafir baad ahaatid dadkii baad ku xidhatay imaamkii baad ku xidhatay dadkii magaalada waxaad doontaba ka soo gaadh kol haddaad kuba xidhatay salaaddaasi waa dhammaystir maxaa yeelay markaad ku xidhanayso kuuma bannaana inaad niyooto qasri kol haddaad qof dhammaystiraya salaaddiisii aad ku xidhanayso waa inaad niyootaa maxay inaad salaaddaa dhammaystirayso inaad qasri niyootaa kuuma kuuma fura markaa markaad allahu abar tiri adigoo niyeysan inaad imaamka ku xidhan tahay oo soo fadhiisa isleh ayuu assalaamu calaykum waraxmat ullah kaa hor keena maxaa lagaa doonaya afar ragcadood fii juzin min salaatii wax uun salaadiisa kamida hadduu ku xidhnaa qof dhammaystiraya salaadda maxaa laga doonaya inuu dhammaystiraa laga doonaya oo mabaan fadhiisane allaahu akbar markaad tidhi laxdadaas salaadaadi waxay guntantay adigoo ma'muum u ah oo isaga ku xidhan iyo salaadaadi guntantay ma'muum baad u noqotay dhamaystir baa lagu leeyahy salaada wa an laa yaqtadiya waa inaanu dadka qaarkood baa markaa halkaas si qaldan samayn jirayoo wuxuu imanayaa masaajidkiiyo labada horuu la tukanayaa duhur buu niyoonayaa salaada duhur intuu maalan yimaado labada duhor mark markaa uu la tukado ayuu ka baxayaa haddana labada kaleu la xidhanayaa casarkii ayuu iska niyoonayaa iyadiina haddana wuu ka baxaya marka la weydiiya waxa ohanaya qasri baa i xidhnaayo labadii salaadood iyaan isu geynay meeshaasi duhurna ma asixin casarna ma asixin labadiiba waa soo celis xataa ma jirto wade sahwi bay ahayd labadii kale un ka dabagee oo duhurkii aa dhammaystirin xataa ma jirayso oo maxaanay u jiraynin casar kan dhan ee ku dhex jira ee badan ayaa camal kaiir ah camal fara badan oo aan duhurkii ahayn niyo kale ah oo casara yaa meeshii ku dhex jira camalkaa faraha badan baa diidaya in la ysku kabo markaa duhurkii log laban baa kugu dhimanaya duhurkii labadiisa u buuxi ila wanagii soo marnay camalka badani aan iyadii ka tirsanayn wuu burinayaa salaadii hadduu doono sahwibaha kaaga dhace markaa ninkaa duhurna ma hayo casarna ma haye duhurkiina u tukan casarkii weliba waxay leey culammadu duhurkii inuu qasriyaa uma furna haddana labadii midnaba may asixin haddana de ninka nin itmaam ku waajibay buu ahaay mar haddii itmaam ku waajibay umaba asaxayso inuu mar dambe qasri qasri dambe ula yimaada oo salaadaasi taa itmaamkeedu uu kugu waajibay iminka maalan kolkaad imaamkii ku xidhatay adigoo musaafira isna uu muqiim yahay ee uu dadna salaadii ka baxay adigoon adigu dhammaystirin eed dhamaystir isleedahay baad weyse jabtay waa tigiyo waad soo weysaysan soo maa salaadaasi iyadoo afaray waajibto afarun baa lagaa doonay waayo afarteedii baa lagugu yeeshay tan wixii kale waad qasanin laakiin tan afarteedii baa lagugu yeesho afarteedii baa la doonay mar hadday guutanto waa sida faslun shuruuط اljumucati sittatun salaadii jumcaha shuruuddeedu waa lix salaaddii jumcaha shuruuddeedu ay ku asaxaysaa lix shardi weeyi kow an takuuna kulluhaa fii waqti الظuhri salaaddu siday u dhan tahay waa inay dhacdo waqtigii duhurka oo aanay wax kamidii ka bixin hadii iyadoo khudbaddii intuu weedku dheereeyo salaaddii haddana la galo iyadoo salaaddii lagu jiro waktigu uu baxo oo adaankii casar la gaadho jimcahaasi ma asixin maxay tukanayaan dadkaasi duhur qalla-a bay tukanayaan way dhammaystirayaan maaratay duhurkii bay dhamaystirayaan labadii ragcadood ay tukadeen unbay kusii daba qabanayaanoo afar unbay ka dhigayaan an takuuna kulluhaa dhammaanteed waa inay dhacdo fii waqti duhuri waqtigii duhurka sidaa daraaddeed qofkii jumcuhu dhaafaa ma jumcuu qalaynayaa mise duhur buu qalaynayaa haddii magaalado dhami ay seexato oo waktigii casarkun ay toosaan ama waxun lagu mashquulo laysilaawo oo casarkii uun wax la haleelo maxaa la leeyahy maalintaa duhur unbaa la qalayna jimce ma jiro wa an tuqaama waa in lagu oogo salaadani fii khiطati اlbaladi khuadii ama xayndaabkii magaalada waa inaan magaalada lagala bixin banaankaa inta loo baxo hadii la aggaasaynu kusoo tukanaynaa salaaddu sidaa ku asixi mayso jumcahu salaadda jumcada magaalun baa lagu tukadaa miyi lagumaba tukado kumaba asaxdo miyi dadka qaarkood oo laga yaabo dhalinyaradu intay safar iska galaan o waxoogaa dhowr basiya isku kaxaystaan ayay halkaasoo mid baa ukhudbadaynaya waxba salaadaasi kama jiraan salaadan jumcaha waxaa lagu tukadaa magaalun baa lagu tukadaa miyi laguma tukado nabigu calayhi salaatu wasalaam intaasoo safar buu baxay mar qura miyigaa kuma tukan jimcayaasha labaad biluu marka bil iyo siyaadu marka qaarkood adduuna maqnaanayay safarkiisaas jimca ma tukan jirin calayhi salaatu wasalaam iyadoo ciidankiisuna badan yahay oo afartankiiba ay dhaafayaan marka salaadani salaad magaalo weeyaane ma aha salaad miyi markaa isilaali wa an tuqaama waa in lagu oogo fii khiati lbaladi di markaa masaajidku haddaba uu magaalada ka yarbaxsan yahay haddii magaaladii lagu tirinaya baa la yidhi masaajidkaasi oo la odhanayo waa masaajid magaalada ka tirsan waa lagu tukan karaa lakin hadduu xoogaa ka durugsan yaho meel halkaasa masaajid laga dhisay oo magaaladiiba ka baxsan oo wadaadkii marka de masaajid si fiican qurxoon loo dhisay uu yahay oo wadaadadii markaa gacanta ku hayay ay jeclaadaan inay jumcadana ku ogaan meeshaa jumca ku asixi maysee yaanay dadka kullu goyn wa an tusallaa waa in la tukado jamaacatan jamac waa in lagu tukado salaadani keli keli uma asaxdee wadar unbay ku asaxdaa jamac unbay ku asaxdaa wa an yakuunuu waa inay yihiin arbaciina afartan ugu yaraan axraaran addoomma aan ahayn dukuuran laba baaligiina qaangaada mustawطiniina weliba wadaniya dadku salaadan oogaya ugu yaraan waa inay afartan yihiin afartankaasi waa inay xor yihiin oo addoommihii la tirin maayo way iska iman karaanoo dadka way la tukan karaan jumcada laakiin iyagu tirada ma gelayaan lab waa inay yihiin rag waa inay yihiin dumarkii tirada ma gelayaan baaligiin waa inay qaangaadh yihiin oo caruurtii aan qaangaadhka ahayn oo inala tukan salaaddii jimcaha laakiin tirada inooma gelayaan mustawiniin waa inay dadkii magaalada yihiin waddani markaan leenahay ma aha waddankii weynaa la sheeganayay ma dowlad heblaayada lahaa maaha qofka waddani matala hargeyso kale qofkii reer hargeysa unbaa waddani qof kale waa ajnabi marka burco la joogo kii bur reer burco ahaa yani hadda degaankiisu degaan ahaan reer burco ahaa ee halkaa deganay niyadiisu ay tahay halkaagaa ku noolow kaa iyuunbaa reer burcaa waxaa kale waa ajnabi hadduu doono markiisa hore burcaba ha ku dhasho kole hadduu hargeysa usoo guuro hargeysa degan yahay oo niyadiisu ay sidaa tahay oo laakiin yar gaargaaro waa ajnabi oo la tirsan maayo halkaa uu degan yahay degaanka u ah ayuunbaa waddankiisii marka kuwa la tirsanayaa waa kuwaa wey kuwaas waa inay afartan gaadhaan dabcan mar hadduu mustawin la yidhi dee musaafirkii meesha u ka baxayba horta isagu mid safar ku yimid isagu meesha u ka baxay sidoo kale mid waxoogaa yar deganaanayayoo ama dalabulcilmi u joogay ama hawl kale u joogayoo sanad iyo laba sanadood iyo saddex sanadood iyo afar sanadood iyo niyeysnaa inuu halkan cilmiga ka barto kadibna uu meeshiisii ku noqdo isaguna mustawin maho tirada geli maayo jimco waa laga doonaya jimcuhu wuu ku waajibaya laakiin marka la istirinayo ee la leeyahay raggani maarata meeshan jumcadani ma asaxday waxa weeye ninkaasi tirada ma gelayo dumarkiina ma gelayaan haddii dumarku tirada geli lahaayeen dee masaajid baaba loo samayn lahaa oo idinku jumcaha istukiyaa la odhan laha haddii la tirsanayo oy tirada gelayaan iyagaaba si gaara jumca u samayn lahaa jumca dumar maaragtay waxa weyaan ogeen ma jumcay noqonaysaa ma noqonayso tu musaafiriin ogeenna waa la midu niman musaafiriin jumca ay ogeenna waa jumca dumar ogeen oo kale waa isku midu tii addoomuhu ogeenna waa saas oo kale markaa dad mustawiniina unbaa jumcada ooga dad kale ma oogaan nabigeenu alayhi salaatu wasalaam makawu yimid labaatan cishuu joogay jumco kuma oogin alayhi salaatu wasalaam isagu jumco isagu maaratay waa weyaan ogaaminay isagai saxaabadiisa ay ogaaminayaan oo iyaguni ay oogayaani may jirin de lakiin reer maka ayaa jumcadoodii iska tukanaya markaa markaa labaatanka cisho de muu go-aansanoo labaatan cisho de dagaal iyo fatxiyi bay ahaydoo sideed iyo toban dayna marta yomdukuul iyo yomkhuruuji ka saaray markaa jumco la waxa weeyaan oogi maayaan dad musaafiriinay keligood jumco oogi maayaan laakiin haddii dadkii mustawtiniinta markay oogayaan iyo iyaguna ku qabsan karaan dumarkiina raggii markay oogaan bay ku qabsan karaan addoomihii waa saas oo kale laakiin iyagu si gaaro uma oogayaan afartan waa in la yahay afartan wixii ka yar jumca kuma xirmayso maxaa yeelay salaadani waa salaad jamac jamacii ugu yaray wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam la hayo ee salaad jimce ay ku guntantay ama dadkii ugu hor waxa weeye yaraa ee jumce inay oogeen la og yahay waa afartan qof bay ahaayeen wax ka yar oo jumce magaalada intaa in ka yari ay ku nooshahay afartan rag wax ka yari ay ku nool yihiin oo jumce lagu oogay wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam lama hayo salaadanna waa salaad jamac jamaceediina dadka qaarkood laga yaba maqlaan abu xaniifa saddex in lagu oogo ogol markaasay tuulooyinkaa yaryar ee labada dergadood iyo jingadiy wa ka dhisan yihiin ay yidhahdaan jumca lagu oogaya waa kanoo abu xaniifa qabo hebel baa qabo dabcan waxyaalaha aadka inooga qaldamay bay ka mid tahay abu xaniifa wuxuu shardiyaya magaalo weyn inay magaaladu tahayoo masaajidka ugu weyni aanu qaadayn halkaasuma jumca lagu oogi karaa buuli laakiin yaa oogaya saddex qof hadday isku yimaadaan waa caadi buy laakiin magaaladu waa inay tahay magaalo weynoo haddii masaajidka ugu weyn ay isugu tagaan aanu qaadin markaa mushkiladu kolka madhab aan madhabkaagii ahayn oo aanad garanay aad wax ka takhriijinayso ood wax ku dul dhisayso siduu u wadayba si aan ahayn baad wax ugu dul dhisi oo maaragtay waxyaalihii kale isagu ictibaarinaya baad meesha ka saari saas daraaddeed dadka u fadwanaya ama tuulooyinkaa yaryar iyo meelahaasi in madhabka imaam shaafici raximah اllahu tacaala iyo axmed iyo ay qabaan ee de waxa weeyaan mid waliba dee daliilkiisuu leeyahay in lagu dhaqo weeyaan aanu markaa wadaad siduu isagu u maleeyo aanu ku socodsiinin wa an yakuunuu waa inay yihiin arbaciina afartan axraaran axraar ah oo dukuuran lab baaligiina qaangaara mustawiniina aan markaa ahayn dad meel kale ka yimid oo meel kalena markaa waxa weeyaan aan halkan degaan ku ahayn wa allaa tasbiqahaa waa inaanay ka hormarin walaa tuqaarinahaa isku marna la dhicin jumucatun jumco kale fii daalika albaled isla magaalada magaalo walba hal jumcuun baa laga oogi karaa laba jumco lama ogola haddii aanay dantu keensanin haddii dadkii hal meeli ku filan tahay oo hal meel isugu iman karaan xaraj iyo mashaqo la'aan meeshaa qura ayuunbaa lagu oogi waa magaaladii baaba iska yar masaajidkii keliya wuu wada qaadayaa wax baahiyahoo loo qabaa ma jirto ma bannaana in jumco kale la oogaa waqtigii nebigana ma dhicin in magaalo laba jumco laga tukado waqtigii saxaabadana ma dhicin magaalo walba waxaa lagu tukan jiray uun jumco keliya marka waa inaanay jumco kale ka horreyn jumcadii si ay u asaxdo taa hore asixi ta dambe asixi mayso sidoo kale waa inaanay midi isku mar la dhicin hadday laba isku mar dhacaan midina asixi mayso wa allaa tasbiqahaa waa inaanay ka hormarin walaa tuqaarinahaa isku marna la dhicin jumucatun jumco kale fii daalika albaled isla magaalada ay bilaa xaajatin haddii aanay xaaja jirin wa an yataqadamahaa khubataani waa in salaadan ay ka hormaraan laba khudbadood laba khudbadood waa inay ka hormaraan markaasay noqonaysaa salaadani salaad jumco oo asaxday haddii aanay laba khudbadood ka hormarin oo laba khudbadood aan la akhriyin salaadu jumco noqon mayso asixi mayso faslun arkaanulkhudbatayn haddaba khudbataynkii bay noo qabtay wuxuu yidhi labada khudbadood iyagu laftoodu arkaan iyo shuruud bay leeyihiin haddaba arkaantoodu khamsatun shan weeyi xamdullaahi fiihimaa labada mid walba dhexdeeda in ilaahay la mahadiyo oo alxamdu lilaah lala yimaado ama axmed ullah ama naxmed ullah ereyga marka xada iyo miimka iyo daalka iyo allahda waa in la xiro xataa nashkuru llah kuma filla baa la yidhi oo maarata ma gudayso alxamdu lilah ama ina alxamda lilah ama axmed ullah waa inuu yidhaahdo والصلاaة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهmا in نebiga lagu saliyo عalayه الصلاaة وaسلاaم labada khudbo dhexdoodaba marka amdulahi alxamdulilahda labadaba waa la doonaya saliga nebigana labadaba waa la doonaya والwaصiyaة bالتaqوى فيihimaa in ilaahay cabsidiisa dadka loo dardaarmo labada khudbadood mid walba ay dardaarankaasi uu ku jiraana waa lagama maarmaan marka khasab maaha inaad tidhaahdo uusiikum bitaqwa llah baa la yidhi yada waxaa ku filan inaad itaqu llah tidhaahdo inaad tidhaahdo aiicu llah war ilaahay aeeca inaad tidhaahdo imtailuu awaamir allahi wajtanibuu nawaahiyahu wax kasta oo sheegaya in ilaahay amarkiisa la qaato wixii uu diidayna laga tago ayaa markaa alwasiya bitaqwa noqonaya laakiin xamdiga ilaahay iyo saliga nebiga mid walba sidiisaa loo doonaya wa qiraa'atu aayatin in aayad la aqriyo min alqur'aani qur-aanka ka mida fii ixdaahumaa ugu yaraan hal aayad labadii khudbadood mid ka mida waa in la akriyo maxaa yeeley khudbadii nebigu calayhi salaatu wasalaam qur-aan kamay madhnayn marka in qur-aan la aqriyo aayadba ha noqotee aayad markaa macno dhamaystiran samayn karta baa layihi uma nadara intuu idhaahdo odhan maayo aayaddiina waan akriyo waxa weye aayad macno dhamaystiran samayn karta ayuu de wax weyaan akriyayaa amar dhamaystiran noqonaysa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكو... يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكل معنى لما يستلم بالشيء يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يمرك كو الله مدكا marka labadii khudbadood mid ahaan ayuu aayadda gelinaya wadducaa lilmu'miniina walmu'minaati fi اlakhiirati inuu duco muminiinta iyo muminiinta caam yeeraysa uu ku duceeyo khudbada dambe allahuma kfir lilmuminiin walmuminaat oo kale ama allahuma arxam allahuma arxam ilmuminiin walmuminaat ama allahuma arxam ilmuslimiin walmuslimaat lafdi un jaamic ah oo ducana ay ku jirto iya iyaduna ku filanoo iyadana dee waxa weeya waa camalkii muslimiintu ay maarata waxa selafan can khalaf ay soo kala gaadheen weeye in markaa duco lagu daro khudbadda shantaasi waa arkaan marka shantaasi waa arkaan saad arkayso aayadda qur-aanka ah waa labadii khudbadood mid ahaan ducaduna waa khudbadda dambe uun saddexda kale laakiin labada khudbadoodba waa laga doonaya xamdiga ilaahay iyo salliga nebiga iyo alwasiya bitaqwa saddexda khudbadoodba intaasi waa laga doonaya faslu shuruuط اlkhudbatayni casharatun halkaasi waa arkaantii wixii aan intaasi aanay ku jirin khudbad laguma sheegi karo wey ma khudbatayn laguma sheegi karo shuruudanna waa shuruud la doonayo in markaa waxa weya iyadana khudbataynkii ay helaan haddii kale aanay gudaynin oo aanay mujzi noqonaynin kow aلطahaaraةu can اlxadaثayn اlأصغari واlأkbar qofka khudbadaynaya waa inuu ka daahir yahay xadakii akbarkii iyo asqarkiiba waa inuu weyse qabo meelina aanu ku waajibin laba wاطahaaraةu can الnajaasati fi الthawbi waa inuu ka daahir yahay najaasadii maryihiisa walbadani jirhkiisa walmakaan iyo meesha uu dee taagan yahay ama uu fadhiisanayo waa inay najaasadii intaana laga ilaaliyo labadii طahaaraba waa la doonaya طahaaraة اxadثna waa la doonayaa طahaaraة الnajasna waa la doonaya wa satru اlcawra cawradiisu waa inay asturanta oo waxa weeyaan khudbateynkani laba ragcadood bay bedel ka yihiin oo salaadii ka mid a salaaddii jumcaha waynagan laba tukanayn khudbateynkana halkii labada ragcadood ee kala galay marka dee satrul cawrihii isagana waa la doonay inuu cawradiisa asturo waalqiyaamu cala alqaadiri sara joog baa isaguna waajiba oo shardiya hadduu qofku awood u leeyahay weeyaan khatiibkii istaagi karayay inuu khudbadda ku jeediyo sara joog yaa waajiba sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam ay khudbaddiisu ahayd kii aan awoodu lahayn isagu iska fadhiisanay fadhi buu ku khudbadaynay waljuluusu baynahumaa labada khudbadood dhexdooda waa inuu fadhiisto fowqa طuma'niinati الsalaati in ka dheerya buu yidhi salaadu طuma'niinadii ay u baahnayd oo kale طuma'niinadii biqadri subxaana allah baa soo maha intii in ka dheeraad ah inuu yar fadhiisto marka fadhigan isaguna waa laga maarmaan baa le waa shardi hadduu yar aamusa uun markuu khudbaddii hore dhameeyey iyuu yar aamusay markaasu haddana khudbaddii kala bilaabay ma soconaysaa waxay la mid tahay oo labada sujuudood maxaa lagu kala saari jiray fadhi baa lagu kala saari jiray haddaad xoogaa aamusa ku kala saarto oo haddana sujuuddii dambe u niyooto miyay soconaysaa may khudbaddiina haddaad aamusun ku kala saarto dee kaa kaa gudi mayso laakiin kii aan sara joogga karaynee fadhiga ku khudbadaynayay kii fadhiga ku khudbadaynayay isagu muxuu ku kala saarayaa aamus buu ku kala saaraya labadii khudbadood isagu aamus buu ku kala saaraya aamuskaasi ama fadhiisigaasi waa inuu qadru طuma'niina yahay طuma'niinatu salaad intii ay maaragtay lagu xasili jiray subxaanallah la odhan jiray oo kale ugu yaraan waa inuu intaa yahay sheekhu fawqa buu yidhi fowq wixii ka sii ziyaadsani waa sunne oo inta qul huwa allahu la akhriyi karo oo kale inay noqotaa fiican bay yidhahdaan culammadu والجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة صلاة طمأنينة دي أي أباهنين وحكا ديريا وإنه وحصلا وفريستا والموالاة بينهما لبدا خطبة ضوط إنه حريريو عدو فردق إسكب ديريو والله خطبة كالا دروك سرع النقضان قد ميس أيضا لبدا خطبة ضوط إنه حريريا للدونية oo labada khudbadood aan wax badani u dhaxayn khudbad kastana arkaanteeda inaan wax badani u dhaxayn baa la doonaya muwaalaadku saddex meelood bay ka gelaysaa almuwaalaat bayna arkaani kulli khudba khudbad kasta arkaanteeda muwaalaad bay leedahay haddaad intood khudbaddii alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah halkaa markaad maraysa hadii la yar mashquulo inta wax masaajidii ka dhacaanba ama deetana oo hawshii marka haddana la dhameeyo haddana aada fuushad halkii ka sii bilowdo ma soconaysaa la leeyahayo khudbaddan arkaanteedii baa kala go'day arkaantii markaa waxay u baahan tahay muwaalaad bay u baahan sidoo kale labadii khudbadood haddana muwaalaad bay u baahan yihiin oo iyaga laftoodana in markaa faasil la sameeyo oo wax u dhaxeeyaan dheeri lama ogola ta saddexaad waalmuwaalaatu baynahumaa wa bayna asalaati in haddana la xidhiidhiyo labadii khudbadood iyo salaaddii markii labada khudbadood dhammaadaan inaan haddana iyaga iyo salaadii wax kale loo dhexaysiin haddii markaa wax dhacaan oo deetana faasil u yimaado oo laga mashquulo salaadii mar dambe istagu la yidhaahda may khudbaddii ku soo celi baa waa in labadii khudbadood lagu soo celiyo oo salaadani ay labada khudbadood yeelato waalmuwaalaatu baynahumaa wa bayna asalaati labada khudbadood iyo salaadiina waa in la xidhiidhiyo oo aan faasil u dhaxaynin وأن تكون بالعربية لبدا خطبضون إن لبدا بالنقضان أف عربي أي يدون الشرطية أو أف كالي إن لغو خطبضي لأقلان ما أيو حيالي النبي عليه الصلاة والسلام دي أف عربي قاسم بكو خطبضيني صحابة دي السنة أف عربي قاسم بكو خطبضيني مالك استوى أي فرطان أف عربي أم بلوغو خطبضيني lama lahayn farisi oo soo kaco ah farisi ugu khudbadee kuwani waa farisiyiin oo carabiga fahmi maayaan carabiga ayuunbaa loogu khudbadaynaya markaa khudbaddii labadii khudbadoodba inay carabi noqdaan yaa iyaduna shardiya gaar ahaan arkaantii intii arkaanta ahay alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah iyo alwasiya bitaqwa allah iyo dacaayadii qur-aanka iyo ducadii intaas ugu yaraan waa inay noqdaan af carabi haddii markii arkaantii la helo xoogaa af soomaaliya lagu dhex daadiyo miyuu dhib keenayaa mise dhib ma keenayo waa la ysku haya hadii waxoogaa af soomaaliya ama af kalaa la dhex geliyo muwaalaadkii miyuu dhaawacayaa mise ma dhaawacayaa la ysku haya ilan labada khudbadood waa tii muwaalaad la doonayey arkaantana muwaalaad la doonayey marka muwaalaadkii af soomaaligani horta ma khudbad baa mise khudbad ma aha ee waaba la sheekayn karaabaa xataa hadal ku jira madalka baa iska hadli kara haddii af kale lagu hadlay waxaas waxba khudbada waa hadal laqwiye in ay iska hadlaan dadkii looba diidi maayey culimada qaarkood yidhaahda kuwana waxay yidhahdeen muwaalaadkii buu dhaawac u geysanaya qaarna waxay yidhahdeen maya aniga waa iska wacdiyey waxba wa- muwaalaadkiina waxba dhaawici maayo la hadlina maayo waa iska waa iska wacdigaas ha iska dhegeysto saasay markaa hadalkaasaa jir markaa waxaa iska wanaagsan in de waxa weeyaan muranka cibaadadii adkayd la geliyo waa laga fiican yahay waa laga fiican yahay in carabigaa la iskaga akriyo dadkana ama ka hor loo fasiro ama kadibba loo fasiro kii cilmi doonaya dee isagaa fadhiye kii kalena dee waxa weeya inamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaytir hay dadkii waxba fahma adaan fahmayn intaad doonayso isaga u fariisa adiga maxaa kaa galan adigu inaad wax sheegtaa lagaa doonaya inaad cilmigii faafisaa lagaa doonaya inaad wax u sheegtaa lagaa laakiin cibaadadii muran ha gelinin cibaadadii muran iyo khilaaf ha gelinin sideedaa inaad u dayso oo sidaa laysla ogol yahay aad ku dayso iyaa la qaatay wa an takuunaa in ay noqdaan labadii khudbadoodba bilcarabiyati af carabi inay noqdaan wa an yusmicahaa arbaciina de waa inuu afartankii aynu soo shardinay ee shuruudda lahaa waa inay khudbadda maqlayaan laakiin iyagoon joogin hadduu intuu iska khudbadeeyo markuu khudbaddii dhamaysta ay soo galaan oo salaaddii la tukado sidaa salaadi ku asixi mayso ama dumar buu usii khudbadaynayay mar dambea raggii yimaadey wixii markaa waxa weyaan arkaantii aanay raggu maqal la tirsan maayo waa in lagu soo celiyo marka waa in afartankii waa inuu khudbadeeyaa waa inuu codka kor u qaadaa ilaa afartanka uu wada gaadhsiin karo du'aaya guuxo uun iyaduna khudbad noqon maysa baa waa in codkiisani afartanka gaadhayo afartankuna waa inay dhaga qabaan oo haddii markaa mid markaa dhagaliy uu ku jira baa la yidhi la tirin maayo tirada ma gelayo waa laga saaray waayo khudbadiibaa dadkan ku xidhan khudbadii khadiibku inuu keligii iska khudbadeeya asixi mayso afartan dhagala hadduu u khudbadeeyo uu khudbadeey waxba la odhan maayo maadaama afartan la doonayo afartankii afartan wax maqli karaya waa inay yihiin isaguna codkiisii waa inuu kor u qaado marka hadday buuq uu jiro buuq daraaddii ay u maqli waayaan dhib ma laha baale wa an yusmicahaa waa inuu maqashiiyo yani codkiisu waa inuu gaari karayo arbaciina afartan iyaguna dhaga qaba wa an takuuna in ay noqoto kulluhaa khudbadda oo dhammi mid kastaaba dhammaanteed waa inay tahay fii waqti duhri waqtigii duhurka khudbaddu waa inay waqtigii duhurka ay bilaabanto laakiin haddii khudbadda duhurkii oon sooba gelin la iska sii bilaabo dee taasi tirsi ma laha ma gelaysa tirada wixii bacda dukhuuli waqti lala yimid unbaa xisaab leh oo la xisaabsanaya laakiin wixii ka horreeyey wax ka soo qaad ma leh idan tobankaasina waa shuruudda ay leedahay shuruudda ay leedahay khudbadda jumcadu